Degmada Ceelaf Weyn ee deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa muddo ka badan toban sano ka jirtay dagaallo u dhexeeya bulshada halkaas wadataga, waxaana muddadaasii bulshadu noqotay mid colaad kala fogeysay isla markaana saameyn ku yeeshay nolosha dadka. Dhowaan ayaa maamulka Somalilan ku guuleystay in ay shir isugu keenaan beelaha colaadda dhex taallo, iyadoo heshiis laga gaaray colaadda, waxaana hadda dib u furmay isku socodka dadka oo muddo kala xirnaa. Qaar ka mid ah shacabka degmada Ceelaf Weyn ayaa soo dhoweeyay heshiiskan.
Annagoo is dhex marayna oo maalinkan maanta is bariidinayna oo nabadgelyo isugu imanayna waxaa jirtay inaannu ku kala go'nay deegaanka ku kala go'nay oo gaadhi halka maraya sagaalkaa sannadood aanan labaydhood ka qaadin oo isu soconaya oo dalka iyaga isugu soconaya si wanaagsan bay noola muuqataa markaa waannu ku mahadnaq annagu deegaan ahaan markaannu joogno ka hadlo darar weyne marka iyaga hore nabad baannu ahayn ceelkanaannu wada cabnaa labadayadii beelood awalba waannu wada joogno waa ka cabbi jira odayadii waa kuwa barbarkayga taagan ceelkan annaga iyo ciidanka qaranka iyo labadayada beeloodba silsilmiyo nabadaannu ku wada cabbi jirno ku joognaa nabadgelyada kale ee ceelaf bay ka xidhantayna waa soo dhoweynaynaa ciddii ka shaqaysana waxaan leenahay jasaakum allaahu khayr anigu waxaan soo dhoweynayaa guddidaas hawsha ay qabatay iyo xukuumadda ay gaadhay meel ninkaiyo dabadeed ka dega meel uga toban buu waayey waana qaadanaynaa awalbana annagu horte jaajmankaa halkan waa ku wada noolaan wada cabbaynay oo ku dhaqnay haddeera waan soo dhoweynayaa
marka labadii beelood gacmaha is haystaana geesha wada fadheen doog iyo ceel iyo mid walba waa la wada cabaya alxamdulilah rabbi caalamiin cid kasta oo hawl noo waday noola socotay noo soo hayaantay kiiskii aanu meesha ka galnay iyo cadhadii isukaaya geysay naga saartay mahad ilaahay baanu celinaynaa waayahay waxaanu kaloo mahad u celinaynaa cid kasta oo sadka naga maqan noola doonta biyaha oo kale waxaanu ka hadlaynaa arrimihii nabadgelyada ee ceelaf weyn ka dhacday waanu taageernay si wanaagsan baanu u taageernay dadkuna nabadgelyada waxaa la yidhi adigaa ku noole iyadu kuma noola markaa nabadgelyadu dadku iyakaa u baahnaa nabadgelyadaa waanu qaadannay waanu soo dhowaynaynaa wixii badhitaaray iyo wixii ka shaqeeya waa u mahadnaqaynaa arrimihi colaadda looma jeedo ceelafey haddaanu reer ceelafey haddaanu hay waxaan waanu ka habsaannay colaad baanu ku habsaannay danla'aan bay nahay akhira seeg aakhirana waa seeg ifkana seeg bay ahayd nabadgelyadaa dhacday ilaahay ha noo hagaajo marka hore waxaanu jecel lahay in ummad ummadaha kale iyo dadka kale dariisyadeeyadaa iyo gacalkayga kale inay noogu duceeyaan ilaahayna ha nala qabto annagana ilaahay hana garansiiyo taa awgeed iyo roobkaa da'ay ee ilaahay ku shubay dhulka ayaanu isugu nimi sidaa nabadgelyadaa dad wada dhashay baanu nahay markayagii horena dad wada dhashay baanu shaydaanuba naga dhex adeegay ilaahay inuu shaydaanka naga dhex saaro horta waanu ilaahay waanu weydiisanaynaa marka hore marka labaadna dadka yaga jaaniskan maanta annagoo ka faa'iidaysanayna waxaanu leenahay oo faraynaa waar nabadgelyo wax dhaamaa ma jiraan